waad mahadsan tahay maxamed sheekh cali waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha meel kastoo ay ka joogaan dunida waxaan allah weydiisanaynaa in ciidan ciiddeeda kale unagu gaarsiiyo farxad iyo reynreyn insha allah haddii aan u imaano caalamka islaamka iyo sida looga ciiday runtii ciidani si wanaagsan ayaa looga ciiday dunida islaamka dadka muslimiinta ahna waxay muujinayaan shucuurtooda farxadeed ee allah subxaanahu watacaala ku weyneynayaan sidaan la soconno malaayiin ruux oo muslimiin ah ayaa sanadkani ku sugan xajka kuwaasi oo allah ku sharfay inay gutaan rugni ka mid ah tiirarka islaamka maalmahan hilbawaradka ahna xujayadu waxay ku jiraan acmaashoodii ugu dambeysay marka bilaadu xaramayn sidaasi wanaagsan ayaa looga ciiday dadka muslimiinta ah ee gudanaya xajka ayaana u duceynaya walaalahooda muslimiinta gaar ahaan walaalaheena khaza ee cadowga sanka dhulka ugu jiiday caalamkana tusay in awoodda teknolojiyadda heer kastoo ay gaarto aanay loodin iimaanka iyo caqiidada sanadkani xajka muslimiinta ku sugan qadiyadda khaza aada ayay u muuqatay runtii waxaana laga dheeha karaa hadallada iyo kaliibyada ka imanaya manaasigta xajka inkastoo maamulka al sacuud aanu ogoleyn in si rasmi ah loo muujiyo qadiyadani haddana xujayada muslimiinta ah ayaa si iskood ah arinkani u dareemayey waxay awoodaan markaasoo ducada way la garab taagnaayeen allahna waxaan weydiisanaynaa inuu wanaajiyo ajarka walaalaheena reer khaza cadowgooduna jebiyo islaamnimada iyo towxiidkana ku sugo guushana uu soo dedejiyo si guud bilaadu jasiiratul carab sidaasi wanaagsan ayaa looga ciiday muslimiinta farxaddu way muujinayeen dalalkuna way ku kala duwanaayeen dabcan oo dal waliba iyo qolo kasta waxay leedahay dhaqamo iyo caadaad u gaara haddii aan u imaano dhulka shaam gaar ahaan dalka syriya waxay muslimiinta halkaasi ku nool ciidani uga dhigan tahay mid aada uga duwan ciidihii soo maray ku dhowaad lixdan sano oo xiriir ah sababtu waxay tahay waa ciiddii ugu horeysay oo ciidul adxa ah oo ay muslimiinta shaam ku dhowaad lixdan sano kadib ay xor ka yihiin nidaamkii nusayriyada ah ee qoyska al asad fagaarayaal waaweyn oo ku yaala magaalooyinka ayaa waxaa salaada ku oogay malaayiin ruux oo muslimiin reer suuriyaan ah kuwaasi oo aada looga dareemayay shucuurkooda farxadeed ee ciidda iyo inay ka xoroobeen nidaamkii nusayryada ah ee tobnaanka sano dhadhansiinayay dhibaatooyinka kala duwan dimashiq oo ah caasimada syriya ayaa ka mid ahaa meelaha sida wanaagsan looga ciiday fagaarayaasha saaxadul umuwiyiin ee bartamaha magaalada dimashiq ayaa la arkayay iyadoo ay soo buux dhaafiyeen dad aada u fara badan kuwaasi oo takbiirsanaya allahna ku shukrinaya ximis ayaa soo kale ka mid ah xamah ayaa iyana ku jirta xalab oo iyadana magaalada labaad ee ugu weyn dalka syriya sidaasi ayaa looga ciiday darcaa iyo magaalooyin kale ee la mid ah ee dhaca koonfurta dalka syriya iyaguna si wanaagsan ayaa looga ciiday arrinka aadka u muuqanayay waxay tahay in dadka ay sanadkani fagaarayaal waaweyn ku tukanayeen salaada magaalada idlib oo hoy u ahayd kacdoon wadayaashii dalka syriya dowladdana ka noqday ayaa iyaduna si wanaagsan looga ciiday dadka ayaana hambaryada ciidda ah isdhaafsanayay maadaama lagu guda jiro maalinkii labaad ee ciidda weli waxaa dalka syriya guud ahaan laga dareemaya shucuurka farxadeed sanadkan reer syriya oo ay uga duwan tahay sanadihii lasoo dhaafay xujey aada u fara badan oo siiriyaan ah ayaa sanadkani gudanaya xajka iyagoo tilmaamaya inay aada u faraxsan yihiin maadaama uu allah ka dulqaaday nidaamkii nusayryada ee dacarta leefsiiyey muslimiinta shaam haddii aan aadno dhanka afghanistan oo ay ka jirto imaaro islaami ah oo dalka ku maamulaysa shareecada islaamka si wanaagsan oo aada u hersaraysa ayaa looga ciiday muslimiinta ayaana sanadkii afraad oo xiriir ah waxay ku hoos jiraan harka shareecada islaamka kadib halgan qaatay labaatan sano oo dalkaasi kaga xoreeyeen xamladii ugu ballaarnayd qarnigan ee lagu qaado dal muslim ah oo ay hogaaminaysay dowladda ku caanbaxday dulmiga iyo xadgudubka ee maraykanka fagaarayaal waaweyn oo ku yaala kaabul qandaxaar nabroos qondoos helmand iyo kuwo kale ayaa salaada ciidda lagu oogay fagaaraha kandahaarna waxaa goobjoog ahaa amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan mowlaahi bitullaahi kaasoo halkaasi ka jeediyey khudbad muhiim ah dadka ayaa loo qeybiyey warqad ay ku daawacan yihiin kelimada amiirka imaarada islaamiga oo ahayd kelimad dhinacyo badani taabanaysay reer afghanistan runtii waxay aada ula dhacsanaayeen adkaysiga iyo hal adeega muslimiinta khaza iyagoo tilmaamayay in haddii ay awoodi lahaayeen jid loo maro khaza aanay ka labalabayn lahayn u gurmashada walaalahooda yuhuudda ah dhibaataynayso afghanistan waxay tusaale u tahay xilligani nidaamka islaamiga ah ee ay mujaahidiinta u xusul doobayaan inay ka hirgeliyaan caalamka islaamka kaasoo dastuurkiisu yahay shareecada islaamka imaaraduna waxay afarta sano ay ka jirto dalka ay hirgelisay mashaariic horumarineed oo bulshada reer afghanistan wax badani ka bedelay noloshooda markii dalku uu ka hana qaaday nidaam islaami ah ayuu allah barwaaqeeyey oo markaad akhriso taqaariirta bilaha ah ee la xiriira horumarada uu dalka ku tallaabsanayo waxaad dareemaysaa ashqaraar iyadoo ku gelinayso rajada ah in dalal badan oo ka mid ah caalamka islaamka siiba soomaaliya uu mardhow ka dhaco isbeddel la mid ah kii ka dhacay dalka muslimka ee afghanistan ra-iisul wasaaraha dalka afghanistan mulla maxamed xasan oo tahaniyada ciid ay la hadlayay muslimiinta afghanistan ayaa sheegay in ku dhaqanka shareecada islaamka ay tahay nimco weyn oo allah siiyey reer afghanistan culimaduna ay waajib ku tahay inay ilaaliyaan nidaamkaasi islaamiga ah haddii aan u imaano dalalka caalamka islaamka ay ka socdaan dagaalada jihaadiga waxaa iyagana looga ciiday si wanaagsan mujaahidiinta ayaana la wadaagaya muslimiinta hambalyada la xiriirta ciidda aan ku horeyno dalka yemen dhulka xikmadda iyo imaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa hambalyada ciidul adxa la wadaagay muslimiinta war qoraal oo baahisay mu-asasada almalaaxim ayaa muslimiinta loogu hambaliyey ciidda waxaana lagu yidhi furimaha dagaalka iyo jihaadka iyo goobaha shahaadada lagu helo iyo daryanka rasaasta hoostiisa ayaan ummadeena muslimka iyo walaalaheena mujaahidiinta uga soo diraynaa tahaniyadda ay haraynayso walaaltinimo iyo jacayl ayaa lagu yidhi warka ay baahisay mu-asasada almalaaxim waxaa warka qoraalkahi lagu sheegay in raayada jihaadka ah ay ka taagan tahay kana sii taagnaan doonta yemen dhiigga shuhaadada ah ee ku daadanaya saaxaadka kala duwan uu yahay wax allah loogu dhowaanayo oo horudhac u ah in dhulka la makaniyo dowlad islaami ah dhanka maqribul islaam mu-asasada warbaahineed al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ayaa faafisay war qoraal ah oo ahaa hambalyada ku socota muslimiinta caalamka waxaana lagu yidhi annagoo ah jamaacada alqaacida ee maqribul islaam waxaana farxad gelinaysaa inaan hambalyo u dirno muslimiinta iyo walaalaheena mujaahidiinta ee jooga filistiin yemen soomaaliya qaarad u ekaha hindiya iyo saxaraha iyo saaxilka afrika allah waxaan weydiisanaynaa in walaalaheena reer khaza ka dulqaado dulmiga iyo xadgudubka ayaa lagu yidhi warka ay faafisay mu-asasada alandalus haddii aan u nimaadno dhanka dalalka saxaraha iyo saaxilka afrika mu-asasada azalaaqa ayaa iyaduna soo saartay war kooban oo qoraal ah kaasoo hambaliyada ciidda loogu dirayay muslimiinta waxaana lagu yidhi waxaan hambaliyada ciidda u diraynaa guud ahaan muslimiinta iyo mujaahidiinta si gaar ahna waxaan ugu diraynaa walaalaheena iyo ehelkeena kunool khaza maxaabiisteena ku jirta jeelasha cadowga iyo culimadeena fadliga badan ee ah taaj madaxay noo saaran ayaa lagu yidhi markaa si guud caalamka islaamka sidaas wanaagsan ayaa looga ciiday allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ciido kale nagu gaarsiiyo farxad iyo tamkiin mahadsaneyd maxamed sheekh